aad baad u mahadsantahay walaalka maxamed sheekh cali weli waxaa halkooda kasii soconaya duqeymaha iyo dagaalada u dhexeeya ee maamulka yuhuudda ee xooga ku haysta dhulka muslimka ee filistiin iyo sidoo kale dowladda shiicada iiraan saacadihii lasoo dhaafayna waxaa lasoo warinayaa in duqeymo hor leh uu martigeliyey kayaanka sahyuuniga ah ee xooga ku haysta ee dhulka muslimka ee filistiin sida uu baahiyey ciidanka yuhuudda habeenkii xalay sawaariikh iyo gantaalo xoogan ayaa kusoo dhacay qeybo ka mid ah dhulka filistiin ee ku hoos jira gumaysiga yuhuudda waxaana ciidanka yuhuudda uu shaaca ka qaaday in qaar ka mid a gantaaladaasi ay ka hortageen duqeymuhu waxay ka dhaceen magaalooyinka tal abiib iyo deegaano dhaca waqooyiga dhulka filistiin ee ku hoos jira gumaysiga maamulka yuhuudda waxaa lagu soo warmay in dhawaqa gantaalada ku dhacaya tal abiib iyo bartamaha ee deegaano ka tirsan dhulka filistiin laga maqlay qeybo badan oo ka mid ah ee dhulka filistiin ee ku hoos jira gumaysiga iyadoona lagu soo waramayo in saaruukh ku dhacay goob muhiim ah uu dhaliyey dab xoogan oo halkaasi ka kacay goobta uu gantaalkani ku dhacayna waa koonfurta deegaanada ay xooga ku haystaan yuhuudda marka waxay ka dhigan tahay in duqeymuhu ay saameeyeen bartamaha iyo sidoo kale koonfurta iyo waqooyigaba marka laga hadlayo dhulka muslimka ee filistiin ilaa iyo hadda si rasmiga looma oga khasaaraha rasmiga ee ka dhashay duqeymahan cusub ee dowladda iiraan ku garaacday ee deegaanada filistiin ee ku hoos jira gumaysiga yuhuudda meelaha ay duqeymuhu saameeyeen islamarkaana qalabyada bixiya digniinaha sawaariikhda laga daaray waxaa ka mid ah magaalooyinka xayfa iyo nahariya sida ay ku warantay jabhadda arrimaha gudaha ee maamulka yuhuudda maamulka yuhuudda wuxuu aad isugu howlayaa inuu qaryo khasaaraha rasmiga ee ka dhalanaya ee duqeymahan iyo sidoo kale goobaha rasmiga ay ka dhacayaan ee intan ay warbaahintu helayso waa in maamulka yuhuudda uu ogol yahay inay baxdo marka waxaad suuraysan kartaa xaddiga iyo xajmiga uu la egyahay khasaaraha gaaraya ee sawirada ka imaanaya ee deegaanada ee filistiin ee ku hoos jira gumaysiga maamulka yuhuuddana dhabtii waxay muujinayaan burbur baaxad leh oo ka dhacay ee duqeymaan heer warbaahinta iyo dadka wax falanqeeya iyo kuwa wax taxliiliyaba ee hadalkooda ugu badan uu noqday sawiradani ma ahna haza shabaha iyo isku ekaanshaha ka dhexeeya awgeed inkastoo aanay la mid ahayn burburka gaaray marinka go-doonsan ee haza halkaasoo ku dhowaad laba sano ay ciidanka yuhuuddu duqeymo culus iyo xasuuq bahalnimo ka wadaan haddii aan u imaano dhanka iiraan duqeymo xoogan ayay martigelisay magaalada tehraan ee caasimada wadanka iiraan iyo magaalooyin kale oo ka tirsan wadankaasi diyaaradaha maamulka yuhuudda ayaana si ku talagal ah u beegsanaya xarumo muhiim u ah ee dowladda shiicada iiraan meelaha la beegsaday oo xilli habeenkii xalay ka mid ah duqeyn lala dhacayna waxaa ka mid ah telefishinka iiraan ee ku yaala magaalada tehraan ee caasimada wadanka iiraan qeyb ka mid ah dhismaha telefishinka ayaa gantaal lagu dhuftay waxaana xilligaasi telefishinka ka socday tabin toos ah inkastoo waxaan badnayn uu telefishinka iiraan hawada ka maqnaa kadibna uu si caadi ah u bilaabay tabintiisa gaarka ee la xiriirta dagaalka ay kula jiraan ee yuhuudda donald trump madaxweynaha mareykanka oo hadlay wuxuu ku baaqay in dhammaan dadku ay ka barakacaan magaalada tehraan ee caasimada wadanka iiraan dagaal xagga nafsiga ah ayaa labada dhinac isku hayaan sida muuqanaysa oo horey ciidanka kacaanka iiraan wuxuu ugu baaqay dadka ku nool magaalada talaabiib ee caasimada u ah maamulka yuhuudda inay halkaasi ka barakacaan si taas lamid a ayuu trump isaguna wuxuu dadka ku nool magaalada tehraan ee caasimada wadanka iiraan ugu baaqay inay halkaasi ka barakacaan oo ay ka cararaan horey waxaa arrinkaasi u sheegay ciidanka yuhuudda hase yeeshee waxaa muuqanaysa in si dadka iiraaniyiinta loo argagaxgeliyo uu trump isaguna dhankiisa ku dhawaaqay dowladda shiicada iiraan waxay sheegtay inay diyaar u tahay inay sii wado iska caabinta yuhuudda weerarka kusoo qaaday waxaana ay sheegtay in wadahadal aanay geli doonin inta ay dhammaanayso jawaabta ay ugu talagashay inay ka bixiso weerarkii lagu soo qaaday ee lagu laayay hogaamiyaal sare oo ka tirsan ee dowladda shiicada iiraan netanyahu ra-iisul wasaaraha dhigaacabka ee maamulka yuhuudda wuxuu tilmaamay waraysi uu siiyey telefishinka a b c ee kasoo baxa dalka mareykanka in haddii la dilo hogaamiyaha guud ee iiraan ayatullah ay ka dhigan tahay in dagaalka uu soo afjarmi doono wuxuu sheegay in si ka duwan sida ay dad badani filayaan oo ah haddii ninkaasi la dilo in dagaalku uu sii ballaaran doono aanu xaalku sidaasi ahayn oo dilka ninkaasi uu soo afjarayo dagaalka duqeymaha ah ee hadda dhex maraya iiraan iyo sidoo kale yuhuudda wuxuu tilmaamay in iiraan ay hadda duqeynayso tallaabiib haddii ay sii wadato farsameynta barnaamijkeeda nuclearkana la arki doono maalin ay duqeyso magaalada washington ee caasimada wadanka mareykanka sida muuqata ra-yu caamka guud ee mareykanka ayuu doonayaa netanyahu inuu ku qanciyo dagaalka uu kula jiro ee iiraan si shacabka mareykanka iyo siyaasiyiintiisu ay u cadaadiyaan dowladda mareykanka oo ay ugu qasbaan in si ka ballaaran sida ay hadda dagaalka ugu jirto ay u gasho marka hadda waxay kusoo kordha arrintan wararkeena iyo barnaamijyadeena ayaan dhegeystayaasha kula wadaagi doonaa insha allah